kusoo dhawaada barnaamijka cambeliyada iyo heesaha nuur xasan nuur bukhaari iyo caashir ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaya
waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan dhegaystayaasha waxaan ugu haynaa waraaqo toddobaadkan horta nuura waraaqaha ma fara badan yihiin mise aniga ila tahay waraaqo fara badan baan toddobaadkan arkaa malaha aad iyo aad caasha warqadaha waa badan yihiin heesahana waa kala daran yihiin waa tahay waa tahay marka dhambaalka ugu horeeya ma dhinacaagaan usoo riixaa mise aniga qaata caasha dhambaalka koowaad adiga ayaan kugu faataxeeyey toddobaadkan in aad noo bilowdo oo aad barnaamijkana noogu furto waa tahay dhambaalka ugu horeeya aan ku bilaabayna toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray aabe ismaaciil sheekh maxamed faarax hooyo ruqiyo cabdi afcadde iyo aabe cabdiraxmaan sheekh muuse hooyo luul xaaji xayow isxaaq maxamed waa isxaaq sheekh maxamed faarax iyo cali sheekh maxamed faarax iyo yuusuf yare iyo cabdulrasaaq iyo xamiido mako jawaahir dhoofo faa'iso falis iyo aamino sheekh maxamed faarax iyo sidoo kale muraayad xaashi cali jiir iyo cabdiweli xaashi cali jiir iyo sheekh maxamed cardoofe baa layidhi waa sheekh maxamed cardoofe iyo maxamuud sheekh axmed mascade iyo muxyudiin sheekh axmed garbacadde marka magacii hore cardoofe sidiisuu ku saxnaayo muxyidiin sheekh axmed garbacadde iyo qise ducaale dubbad magacyaan aqaanaa halkan kasoo boodboodaya waa tahay waska iyo qise iyo waata waan islaamaynaa iyo hana cabdiraxmaan sheekh muuse iyo maxamed cabdiraxmaan sheekh muuse iyo janno gale sheekh muuse iyo dhammaan baa la yidhi reer sheekh muuse iyo reer sheekh maxamed faarax iyo dhammaan xerta reer sheekh maxamed faarax culusow oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambaliyo u dirayaan iyagoo isku duuban caruuska iyo caruusada ayaa layidhi farwaaweyn baa lagu soo qoro waa iska fiiriyo waa tahay waa hingaadinaya waa zakariye ismaaciil sheekh maxamed faarax iyo warda cabdiraxmaan sheekh muuse oo habeenkii jimcaha ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin guurkii loo aayiyo ee ubad khayr qaba lagu kala helo rabbi ha ka dhiga anaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalka dhankayga ugu horreeya caasha waa hambalyo dhalasho waxaana diraya dadka kala ah aabe axmed sheekh cabdi iyo saciide axmed cabdi faaduma axmed cabdi cabdirashiid axmed cabdi wariye haaruun axmed cabdi najma cabdulaahi maxamed abti aadan maxamed nuur balaag iyo sidoo kale dhammaan reer abuukar xaaji oo dalkii dibaddiisa kala jooga baa layidhi oo ay ugu horreyso hooyo saciido abuukar xaaji saciido wardhiigley amaal abuukar xaaji ikraan abuukar xaaji awees abuukar xaaji maxamed amiin abuukar xaaji cabdulqaadir abuukar xaaji dhammaan dadkaas waxay tahaniya dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan ismaaciil maxamed axmed iyo ruqiye cabdi xaashi oo dhowaan gabarh ugu dhalatay degmada wardhiigley agagaarka iskuulka fifteen may gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi axlaam ismaaciil maxamed ducaduna waa xaggiina axlaam ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigan aamiin ayaan raacinaya dhinaca dhambaalada haddaan u yara kaadsanno nuurow dhinaca heesaha ee barnaamijka aanu ku loorno heesta ugu horreysa heesta ugu horreysa waa hees cusub oo dhowaan ay soo saareen fanaaniinta maxamed saciid b k iyo fanaanada ugbaad aragsan waana weliba hees jacayl oo aada u macaan
nuura laaga caatir waa hees jacayl oo aada u macaan jacayl qaraan weli ma aragtay jacayl baaba la yiri xaguu qaraan ku arkaa waa iska macaan yahay waa su-aal da-weyn dabcan caasha horaana loo yiri amba waa qaraar amba waa macaan kolba waa siduu kugu soo maro shakina kuma jiro in jawaabta su-aashaasi ay aada u dheer tahay macno kala duwanna ay xambaarsan tahay waqtigooda u baahan laakiin waxaan ka waday heesta erayadeedu ayaa aada u macaan ina soo jiitay aniga shaksiya laakiin tana waa jacayl macaan soo maha waa b k iyo aragsan
sidii xuural cayn xaqiiqada midi xubinta intii kastaba qurux lagu xardhee loo xambaarsaye xubintii kastaba qurux lagu xaree loo xantoobshaye
xildhibaan raboo xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo dhaqan
xishadiyo migdii xadas luubta wacan ku xayndaabane xaragadaas turan ku xijaabane
waa hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi ay ku luqaynayeen fanaaniinta maxamed b k iyo ugbaad aragsan waa tahay dhinaca dhambaalada ayaan mar kale u leexanaynaa dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum marka hore waan idin salaamaynaa baa layidhi dhammaan baxda v o a soomaali gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waa tahay waan idinka guddoonnay mid lamidan hawda aanu idin soo marinaynaa marka xiga bay yidhaahdeen waxaa tahaniyad dhalasho halkan ka diraya annagoo kale ah aabe macalin maxamed maxamuud iyo hooyo sabaad cabdulaahi dabcasar iyo shamso macalin maxamed muxumed iyo sahro macalin maxamed muxumed waa dhammaan ilmo macalin maxamed muxumed waxaa ku jirta wardaa ku jirta nuura ku jira xasana ku jira yuusufa ku jira dhammaantood waa ilmo macalin maxamed muxumed iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke wuxuu ku magac dheeryahay alcadaala iyo cumar cabdixarbi jaamac iyo xuseen cabdisamed aadan guudcad iyo ciise axmed aadan waxa uu ku magac dheer yahay faratol iyo zamsam cabdulaahi dubbad dhammaan dadkaasi iyagoo isku duuban waxa ay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin hawada u maranayaan baa layidhi oo farxadna ay ku dheehan tahay aabe cabdixukun maxamed warsame iyo hooyo ruqyo macalin maxamed oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo ee gobolka gado taariikhdu markay ahayd waa layidhi shantii bishan aanu ku jirnay juulaay ee sanadka laba kun iyo labaatan wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamuud cabdixukun waxaan leenaha bay yidhaahdeen noqo mid anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxna u tara annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaan ana raaciyey tahaniyad aroos ayaan haya caasho waxaana diraya dadka kale ah ismaaciil nuur xeefow maxamuud sheekh axmed mascade waa saaxiibkeen nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac waaw waa fanaankii weynaa cabdiraxmaan jahweyn iyo faadimo cabdulqaadir ugaas almas cabdi shiine nasrakiin xashnuure eh, masbal dhagabadan iyo fahmo gabax mune yuusuf sakiin iyo bashiir maxamuud bashiir xaashi dhoore xaliimo cabdicasiis xasan cadde jibriil axmed nuur iyo awees cabdi gaani cabdifataax barre hidaayo xasan cadde iyo dhammaan ciyaalka xaafadda gaar ahaan baa la yidhi reer suudaan waxay hambalyo u dirayaan zakariya ismaaciil sheekh maxamed faarax iyo warde cabdiraxmaan sheekh muuse oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanu dalbanaynaa bay yidhahdeen caasha heesta cusub ee fanaanka nimcan hilaac ee baraarugayo ilbaxay yaa weliba heestani ee, waxaa soo xulay saaxiibkeen maxamuud mascade waryaheena waayahay wixii cusub caalankaa jecel miya ha anna waxaan u fahmay maadaama maaragtay hees halkudhigeedu uu yahay baraarugayo ilbaxay in zakariya uu ka ilbaxay dobnimadii Hay, hay, wuu dallacay waa dallacay warka waa hees ku habboon dabcan nin dallacay dadku ma jiro waa tahan wada dhegaysano
bartaye noloshii cusbayd waxay furtay buu kalo bartaye noloshii cusbayd waxay furtay buu kalo waxba sakay badan ka baxay hawadii hawadii hawadii adagay ka baxay hawadii hawadii hawadii adagay bartaye noloshii cusbayd waxay furtay buu kalo bartaye noloshii cusbayd waxay furtay buu kalo waxbaa sakay badan ka baxay hawadii hawadii hawadii adagay akabaxay hawadii hawadii hawadii adagay waqtigu bari buu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waqtigu bari buu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waxaa bada guulahey qof diigani baaji jiray waqtigu beri buu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waqtigu beri buu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waxaa batay buu lehey qof diidani baaji jiray urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa bandhee urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay alla baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay haddaa beri aadan helay bashaasho ii furfuran haddaa beri aadan helay bashaasho ii furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay hadda boqol jeer farxayeen boqoraan idi dunidaydii haddaan boqol jeer farxayeen boqoraan idi dunidaydii allah ibadbaadiyey qalbiga kulatayilajoo waa hagaagi aanu intaas ku dhaafna heestaasi uu ku luqeynaya fanaanka nimcaan hilaac dhambaalada ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa dhambaal tahniyad aroos oo farxad leh ciwaan looga soo dhigay ayaan hayaa ubaxyo badan iyo loofna waa lagu soo laray waa tahay dadka diraya waxay kale yihiin xasan xuseen xasan bishaar mukhtaar abshir iyo cabdiweli muuse aadan iyo axmed cilmi sheekh cumar iyo maxamed cismaan maxamuud iyo xasan cabdulaahi diirshe iyo saleebaan muxyidiin iyo cabdulqaadir cismaan siciid xiish iyo yaasiin axmed xuseen waxa uu ku magac dheeryahay garka iyo cumar xasan maxamed wuxuu ku magac dheeryahay cumar shaam iyo axmed cumar sahal axmed dable iyo cabdulaahi maxamed axmed iyo dayib tahaliil maxamed iyo xasan daleel dhoore iyo cabdiyare maxamed geelle iyo shariif daahir xasan waxaa ku magac dheeryahay istila dhammaan reer maxamed ibraahim iyo dhammaan reer axmed cabdulaahi waxay tahaniyad aroos oo farxad la hawada u marinayaan arooska iyo aroosada farta iyo faraatiga layiri waa tahay faraska iyo geeyada waa lasii wadahayo qufulka iyo furaha waa tahay laba adduunka oo dhan baaba labalaba hadday yidhahdaan labalabaan soo tirnaynaba ilaa iyo waxaa la- ay soconaysaa caawa waa tahay bal intay soo qoreen aan ku daro qufulka iyo furaha la yiri waa tahay dhalada iyo kaaseedka haye tinta iyo taakada la yiri ma tin iyo taaka tin iyo taaka haddii adiga lagu diro nuura waxaad leedahay tinta iyo shallada
laakiin een, waxaan dhihi lahaa asxaabta ee, soo qor maaragtay waxaa ugu muhiimsan arooska iyo aroosada soo maahan arooskii hore intaasoo dhan waa waa waa muxbo loo qabo maadaama maalintoodii iyo waktigoodii ay joogaan oo bishii farxaddan ay ku jiraan waaya marka intaasoo dhan iyagaa looga farxinaya sidaan u qaatay waa cabdulaahi maxamed ibraahim iyo marwadiisa baa la yiri dunida ay iska calmadeen ee farxiye axmed cabdulaahi ee arooskoodunu ka dhacay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waa tahay ducaada waa dhankiina baa la yiri waanad mahadsan tihiin boqolkiiba boqol waa tahay bal arooskaasi dhex maray cabdulaahi iyo farxiyo ee ka dhacay cadaado galgaduud cabdulaahi iyo farxiye caasho waxaan leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo ubadka qarqaba kala hela oo waqti dheer oo wanaagsan oo farxad lehna wada qaata aamiin ayaanu leenahay caasha magaaladaas cadaado magaalo aan ka fogeyn oo ah dhuusamareeb isla gobolka galgaduud ayay warqadani nagaga timid waana hambalyo aroos waxaana diraya dadka kale ah duraan cumar xasan iyo cali cumar xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda maxamed cumar xasan iyo xaaskiisa shariife cumar xasan cali nuur cumar xasan iyo bashiir cumar xasan cabdulqaadir cumar xasan nimco cumar xasan dhammaan reer xasan aadan oo ay ugu horeeyaan adeer axmed xasan aadan adeer xuseen xasan aadan adeer cabdikaafi xasan aadan iyo cab- adeer cabdulqaadir iyo eedax xalwo iyo ayay ardo maxamed jaamac abaayo nicimo tahliil xasan iyo abaayo nasre tahliil xasan abaayo maymuun tahliil xasan iyo abaayo juweyriye tahliil xasan abaayo ifraax tahliil xasan waxaa kaloo ku jira sagal tahliil iyo abaayo sacdiyo maxamed xasan iyo abaayo aamine maxamed xasan dhammaan dadkani waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan daahir cumar xasan iyo gacalisdiisa faadima diiriye cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxaanu leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad khaar qaba kala hela aamiin dhankii heesaha caashahay markaan adaan kuu soo riixo nuuro mar haddii dhambaalada aan hayno ay dhammaantood ba yihiin dhambaallo wada farxad leh waa aroos waa meher waa dhalasho mar haddii intaasay isbiirsadeen heesahaan haynana waa kuwa iyaguna ka turjumayeen barnaamijka waxaan soo qabanaya heesta halku dhageedu yahay galbis koleyba galbis haddii la yirahdo waa roos uun la galbinayo weliba aan ku sii dara ee caashahay een, warqadaas aan hadda akrinay ee heestanan aan usoo qabanay iyaga ayaaba naga codsaday heesta galbis nasiib wanaag hay waxay leeyihin heesta galbisaan rabnaa ha waan u helnay nasiibkaa saaciday waa tahay galbis waxaa ku luuqaynaysa fanaanada nasteexa indho
reer gobol dhigihiisiyo waaga afar hooso gibladiyo ciyaariyo ilbisiyo mashxaradii gibladiyo ciyaariyo ilbisiyo mashxarad baleeye reer gobol dhigihiisiyo waaga afar hooso gibladiyo ciyaariyo ilbisiyo mashxaradii gibladiyo ciyaariyo ilbisiyo mashxarad baleeye
tahay waxaan filayaa in asxaabtii naga dalbatay heestaasi inay u riiqeen dabcan dhegeystayaasha nagu taxanna in ay ka wada heleen halka aad nagala socotaan waa voice of america washington gaar ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha caashahay dhinaca dhambaalada ayaan mar kale dib u milicsanaynaa dhambaalkan waa dhambaal qurux badan marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa dhammaan baxda v o a baa la yidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xiga baa la yidhi waxaa tahniya dalasho oo farxad la halkan ka diraya annagoo kale ah aabe macalin maxamed maxamuud iyo hooyo sabaad cabdulaahi dabcasar warqadan horena iisoo martay mar kalena way soo noqotay nasiibkaa saacida anna waan akhrinaya shamso macalin maxamed maxamed iyo sahro macalin maxamed maxamed iyo dhammaan ilmo macalin maxamed maxamed wardaa ku jirta nuuraa ku jira xasanaa ku jira yuusuf iyo cabdulaahi dubad sharmaarke waxau ku magac dheeryahay alcadaala iyo cumar cabdixarbi jaamac iyo xuseen cabdi samed aadan guudcad iyo ciise axmed aadan waxau ku magac dheeryahay faratol iyogu dambayntii samsam cabdulaahi dubad dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadin iyagoo isku duuban ay hawada u marinayaan aabe waxa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan aabe dubad waa aabe cabdixukun dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan aabe cabdixukun maxamed warsame iyo hooyo ruqyo macalin maxamed oo wiilgu dhashay degmada beled xaawe ee gobolka gedo taariikhdu markay ahayd shantii bishan aan ku jirnay ee juulaay ee sanadkan laba kun iyo labaatan wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed cabdixukun waxaana ay leeyihiin noqo mid anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anigana waxaan raacinayaa aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey tahaniyad kale oo dhalasho ayaa ku xigta oo aan hayaa waxaana diraya cabdicasiis maxamed xirsi hinde cali maxamed katare cali maxamed iyo ibraahim ciise maxamed cabdiraxmaan shiine iyo maxamed muuse maxamed aamin cali maxamed suuri maxamed diiriye saade maxamed diiriye faysal maxamed jaamac cabdiraxmaan aadan cali dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan ibraahim cali banday iyo najax cali ciga oo wiil ugu dhashay degmada baledhiig ee gobolka togdheer sideedii bisha ku guda jirnay julaay waxaanu leenaha bay yidhahdeen ha noqdo wiilkii loo aayo oo dadkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin ayaan anaguna leenahay dhambaalka ugu dambeeya ee barnaamijkan anuura waxa uu naga soo gaaray wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalk ee soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta aadan isxaaq cali iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir maxamed tuulax xogayaha gobolka banaadir cumar cabdirasaaq guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir cumar cali cabdi iyo agaasimaha guud ee arrimaha bulshada ee gobolka banaadir maxamed axmed cantoobo iyo taageeraha joogtada baa la yidhi ee nabad iyo nolol waa yahay waa cali cabdi wardheere cali yare iyo aweys cabdi gaani iyo hogaamiyaha iyo waxaa la yidhi hogaamiyaha iskaabulada gobolka banaadir waaba taytal ugu cusub nuur horema kuu soo maray xilkan oo kale
absolutely waa wax igu cusub annacaasha
waxaa la yidhi waa aweys cabdi gaane malaha saaxiibo kaftamaya taytalkan u bixiyey sidaan u qaatay waa hogaamiyaha baa layidhi iskaabulada gobolka banaadir iyo nawaacigiisa mararka qaarna waxay noqon kartaa juqujuqayn iyo fadhiga ka kacay wax lamid laakiin iyagaa si kaa yaqaano waa tahay iyo xildhibaan cabdiraxmaan codowaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee soomaaliya iyo xildhibaana mustafa dhuxulow waa wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta xildhibaana mustafa dhuxulow iyo maxamuud sheekh axmed mascade waa tahay isagana taytal male waa tahay dhammaantood iyagoo isku duban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan caruuska iyo caruusadda baa la yidhi zakariya ismaaciil sheekh maxamed faarax iyo warda cabdiraxmaan sheekh muuse oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooska dhex maray zakariya ismaaciil iyo warde cabdiraxmaan waxaanu ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo awlaad khayr qabta ee kore ee kaalin qaada lagu kala helo aamiin aamiin ayaanu leenahay caasha zakariye iyo warde looma kala harin siyaasiyiintii iyo fanaaniintii iyo wariyaashii yah iyo qaybaha kale ee bulshada kulli waa hambaliyeen maasha allah heestii hore maxamuud muscadda uu usoo dalbaaban ka gartay marka malaha waa nin guurkiisa muddo la sugaya saan qiyaasayo oo loo soo cabatumaayo waayahay annagana hambali ayaan leenahay isaga iyo dhammaan intii is aroostay iyo inta dhalatayna waxaan leenahay n ilaaha ka dhigo ubad n u- saalixiin ah oo baariyaal u ah waalidiintooda heesta ugu dambeysa ayaan soo gaarnay caasha dabcan maalmahana waxaana lagaga bartay eh, heesta ugu dambeysa inay tahay hees ka duwan heesaha kale marka waxaad ula jeedaa inay noqoto heestii heesaha ee toddobaadka eh, iyo barnaamijka deeqay walaa inta kale adaa ku daraayo intaas haddaan sheego way iska sheegan tahay heesta alla soo ilaah waxbaa ka dhacay caasha kuma dari karo eh, ma noqon karo axmed cali cigaal mogtahay codkaadana ma keeni karo marka eh, waxaan u dayn doonaa eh, fanaanka weyn axmed cali cigaal waa heestii deeqa iyada ayaanan kusoo xiraynaa sidaan horeba uga dhawaajinay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaan idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo toddobaadka xiga inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan hawada isku maqli doono waxaan dhammaan dhegaystayaasha uga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
wanaagay jacaylkaagan daala waa mid laygu daawe adna kaamay daadeegin dabuftaan ku leeyo qodkol dhigil kaadiiseen sandushayda saaraani bari